laakiin imika inaanu inoo soo dhigan ba jirto dee sharaxyada kuba sugnayd sida sharaxa fatxulbaaqi iyo sayidna matigiisa la socoto wa cindiya tafsiiru qad yusaamixu haddii idraajkan waxa keenay uu yahay lafdi gariib oo sanad matniga xadiidka ku sugan oo la fasirayo taas suhri iyo kayrkiiba way sameeyeenoo bal markaa walow ay ka sooci uu banaan yahay in xadiidkii laga sooca haddana taasi way banaan tahayoo waa taama waa la iska ogolaan karaayo waayo way sameeyeenoo xataa xadiidkaanu dee bilowgii kitaabka kuwa soo maray fayataxanasu fiihi layaali fayataxanasu fiihi marka wahuwa tacabudu allayaali wahuwa tacabudu intan tafsiir bay ahayd waana idraaj tafsiirna waa loolaba yimi bal markaa wixii tafsiire saasoo kale dhacaya waxay leeyihin axaadiisa way kusoo noqnoqotaa kayr waaxid min ahlicilmina way sameeyeen waa taa ay leeyihin waaba dee iska yar musaamax bay noqon laakiin wixii kale idraajkiisu wax banaan maha wacamdu lidraaji laha maxduuru wallahu subxaana watacaala bismillahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العاalمين والصlaaةu والسlاam عlى أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا سنتنا عشر كبيرين كليضة مجال بدن دعمها مال بدن أولا وانتان كلا يسيرة تستنفر أيوه ola wuxuu iska yar sahlanayd haddana kolley meesha loo laamhiya ayaa iska yar dhici karta inay iska sucuba yeelato dadka dhex badankooda aanu mutayasir ahayn ninkii aan sheegaynay horta waxaan dee nidhi busra maahe magaciisu waa yasarat bnu safwan ibni jabiil alakhmiyi adimashqi kolley waana siqa buu yihi shalayna sidaan soo sheegay bukhaari ayaaba wax ka wariyo sheekadiisu kaga mid yahay markaa cibaara ayaan yidhi bal basaan ka fikr bal ruuxuu u tasawuri karaa xataa isagoon marjicu laamin oo ata yar tasawuri karaa hadduu yar duru fiiriyo iyo umuuro cibaaradan kitaabka ku sugan ee min sigaari taabiciin ayaan yidhi bal maxaa idin idinla tahay waqtigaas laba boqol iyo shan iyo tobankii buu dhintay taabiciintii yaryaraydna ka mid weeye oo cibaarada soo ujeedadu saxaabi maaha taabici waa yahay laakiin taabiciintu dee dabaqaad bay yeelanayaan oo kutubtii hore waxaan kusoo maray barhkood ilaa dhowr iyo toban dabaqaynay gaadhsiiyeen kitaabkeenana way noo dambaysaa macnaa dabaqaadka loo yeelayna way kala waawenyihiin kala horeeyeen kala horeeyeen oo rag waaweyn oo barhkood dee saxaabadii oo joogtaa ama casrigoodii iyaguna odayaal ahaay oo dhintay waqtiyada iyadoo asxaabtii joogto asxaab ka waaweynaana way jireen dee kuwo aada u yaryar oo midadhkii ugu dambeeyey saxaabadii cumriyey uun laba kulmay iyaguna si cumriyeyna way jiraan taas bay deeta noqonaysaa dawqaad kusoo baxaysaa calaa kulli xaalin laftiga misqaari taabiciin waxaan yidhi saa talo saxmiga ku noqon mise kuma noqonayo miyaad cidi wax nacam waay maxaad ku celayn kartaa buhaari taabicin soomau gaadhin marka adigu cilada waa inaan bukhaari wax taabicia soo gaadhin xaafida oo muxuu yihi isaga min sikaari saas min sikaari taasica bas waay gartay filaya cid kale may wax ku daraysaa idaafaynaysa balin waxa weyan horta waxun baa yar jirteen taabiciintu ama ata waktiyadan nin taabici ma nooleyn laba boqolba kol haddii lasoo gaadho ama lagu soo dhawaado ma nooleyn haddii xataa laydhaa cahdigii saxaabadu ama casrigii saxaabadu boqolkiibuu kuba dhammaaday de ilaa boqol iyo toban baa ninkii ugu dambeeyey abu dufayl dhimashadiisayd waana ninkii ugu geeri dambeeyey dee saxaabi qowlkiisa la aqbalo oo inuu saxaabi yahay waxa weeyaan ay caadi tahay ama ay dee waaqiciyo run tahay oo intii ugu dambeysay weeye haddii waqtigaa laga soo tiriyo dee iyaga intooda waaweyn markaa iyaguba dabayaaqay ahaayeen taabiciintii waaweyneed waktigaa saxaabiga asxaabtuna ay dabayaaqad ahaayeen iyaga naftooda dabayaaqaba ahaaye laakiin haddii la eego uun dadkii midharhkii ugu dambeeyey si abu dufayl iyo anas iyo dadka caynkaasa laba kulmay yari kula kulmay ee cumriyey waxyaalihii ugu dambeeyey haddana boqol iyo toddobaataneye hijrihii soomay dhaafin oo nin khalaf ibnu khaliifa ay dhaahaan oo waxay la yidhaha ninka uguba dambeeyey de waa nawaaxidaasun in markaan eegno atbaacu taabiciintiibaa waktigan dhammaanayeyba oo culimadu tay isku waafaqsan yihiinba waxa weeye laba boqol iyo labaataneyihii hijrada xuduudeed oo waqtiyadaas waa xuduud mi-atain wa cishriin min alhijra in nin la aqbalo qowlkiisa macnaha ujeedadu dee taabiciimadiisan laga aqbalayo waayo kuwaa jiray waktigaa iyadoo la joogo lahaa waxaan nahayba atbaacu taabiciin mahe taabiciin baanu nahay saxaabadii baanu aragnay lahaa dee banaalaye lahaa ee nin qowlkiisa la aqbalo oo atbaacu taabiciintii kamid ah waa dadkii taabiciintii laba kulmay kaba mid ah waxyaalaha iyaga iyagana inqiraadkood iyo dhammaadkood wuxuu ahaa dadka caynkaasa laba boqol iyo labaatanka xuduudeedii oo macnaa marka waxaan leenahayba ninkan waktigaas waxa dhammaad ahaa oo midhan fara ku tirhisa wax la aqbalo qowlkiisa ay kaba noolaayeen ama ay dhammaanaya daba go-ayeen waa atbaacu taabiciinti iyo taabici waktigaa joogay ma jirin atbaacu taabiciinti baaba labaatankii hijrada marka lasoo gaadhay labadii boqol khala iyaguba meesha kaba baxay ama dhammaaday bal markaa ninkani waa atbaacu taabiciintii raggoodii yaryaraa markaa meeshayn kolley ma odhanayo cibaarada xaafid buu si xun u tarjamay sheekhu ma odhanayo markaan aragno tacliiqaadkiisan iyo ababka usoo dhiganayo tacliiqa walow tacliiqaadkan dee iyaga uu inoo soo naqanayo laakiin kayfiyaadka usoo dhiganayo markaan eegno macrifadiisu waa in ay xaggan marka la eego cilmigan iyo umuurahan ay kuba sarrayso markaan eegno oo maaha kutubta qaarkood dee ragga intay la yidhaaho waxbay taxaqiijiyeen markayna iyagoo ama maktabad intay ugeertay aqoontaasa lahayn oo la doonayo kutubka in laguba madbaceeyo oo si ragga qaarkood kaashifka dahabi iyo rakooyin qabta iyo tamiidka ibn cabdilbar jusadka qaarkood ragga soganso markaa markay tarjamooyinka dhigayaan dee waad la yaabayso kolkol maaha taas isagu waa markaad eegto meeshan san filayo qaladad waxay ka yimaadaan kol khada madbacadeed waa ka yimaadaan kol ninkii qoray sahwigiisa oo halkii uu dee kelimo qorila adiguba imika haddaad wax qorto wixii aad qortay ugu noqoto waxaad arkaysaa kelimo dee lafdigii ama xaraf aada xaraf ku bedeshay waxyaala haddi aanad muraajacayn oo kale o sahwi ruuxa kaba dhacaya cinda alkitaaba way dhacdaa kolna qalab maaha sahwi oo sadq qalab iyo waxyaala laguma tiriyo ee isagaa san u qaatay wixii uga fahmay oo qalad xagga waham kaba yimaadaana way dhacdaa umuuro badan baa dee ay waxyaale kaba yimaadaan se imika kulley kalaamkan sawaabkiisu wuxuu noqonayaa min sigaari atbaaci taabiciin oo kelimadii atbaac baa meesha kaba dhacsan ama khada madbaci ha u dhacsanaato sabqu qalam ha u dhacsanaato muxaqiqa maflo ama wahla dee waham isaga kaba dhacay ha u dhacsanaato waxay doontaa ha uga dhacsanaato cibaaradan xaafida uu soo naqliyey faarixeen min sigaari taasicana taasica istilaaxa xaafid waxa weeye waa ciddii ugu dambaysay atbaacu taabiciinta weliba kuwaas u leeyay waa kuwii ugu yaryaraa waa atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey n cidi kaba dambayn taabic arkay weliba kuwadii sii yaryaraa ee ugu dambeeye weeye waana cibaarada atbaacoodii marka la eego waktigan uu dhintayna waatay keenayso walow dee uu nin cumriye ahaa ilaa sagaashameeye noolaa almawduucu sharu daciifi alkhabaru lmawduucu alkadibu lmukhtalaqu lmasnuucu wakayfa kana lam yujizu dikrahu liman calima lam yubayin لمطلق الضعف عناء الفرج أضعون أضرب أضرهم قوم لزهد نصبوا قد وضعوها حسبة فقبلت منهم وركون لهم لهم ونقلت فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها وأبي عصمة إذ رأى الورى زمن أو عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل الصور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف وكل من أودعه كتابه كالواحد يخطئ صوابه وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرة قوم ابن كرام وفي الترغيب ترهيب والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند ومنهم نوع لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة مطرت ويعرف الوضع بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع موضوع أيو مبحث كيسي كان يهج بل موضوع الشيخ أبي موت عارفين دون رحمه الله تعالى إيه لقد موضوعنا كل إذا ووضع اسمي في مفعول وليه وضعنا حتى اللقاء وحي لدي وضعه معنى دي حظه كاس بيتايا وقودي أيابا وضع معنى لكن سنأرك دون وحن مركا لإيضو أما الانحطاط رتبته هذه حديث مرفوعها مرفوع له يري رتبتي سنسر رئيسه وهي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إليه suuray oo rutbati ayaa mawduuc loo yidhi ama dee waxaa kaloo luqada dee bal looga isticmaalaa dee wadciga wadaca calayhi kadaad macnaha lasaqahu bikada waxaasuu ku dhajiyo wuxuu beri ka yahay oonu ahayn buu uba nisbeeyuu kuba dhajiyo macna lisaaq oo xaggaa iftiro kaba yimaadana luqada iyadana lafdiga wadaca waa loo isticmaalaaye dee taas baaba markaa macnahan aan inoo soo socdiyo noocan saas baaba mawduuc looguba magacaabay bal calaa kulli xaalin mawduucu waxa weeye waa wixii hadal ah rasuulka ilaahay oo dhan salawaatullaahi wasalaamu calayh ee been ahaan loogu teeriyo ee isagoon xadiisba ahayn dadkii xadiis loogaba dhigo aqraabataa loola imanayaana way kala duwantao waan arki doonaa barhkood eh kaas baa mawduuc lagu magacaaba waa beentii rasuulka ilaahay loo teeriyey ee isagoon odhan layidhi uu yidhi isagoon samayn layidhi waa sameeyey kaas baa mawduuc laydhaa bal markaa isagii ayuu mabxadkiisii kani yahay wuxu uhi markaa naadimku raximahu llahu tacaala sharu daciifi daciifka ka ugu shar badani alkhabaru khabarka weeye almawduucu mawduuca alkadibu ah beenta almukhtalaqu la abuurtay alkadibu almakduubu cala anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay dee lagu been sheeganayo almukhtalaqu la abuurtay cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam almasnuucu la samaystay oo min waadici kadee isagu dejiyey ee waxaan laba yimi xaggiisa uun laysaga geeyee lagaba samaystee masnuucee wax jira oo lasoo naqliyeyba aan ahayn kaas baa axaadiista daciifkaa ka ugu xun ee ugu shar badan uu yahay bal intaynaan beydka dhaafin wuxuu sheekhu inoo sheegayaaba in xadiidkii daciifka ahaa horeynu u soo maray daciifkuna kollay qaybo badan buu lahaa waana kala hooseeyey oo kala liitoo kala dee waa ti aynu mid ka mayo oo dhow oo haddii duruq loo helo ka mayo iyo mid isagu waxa weeye aan ka mahaynba aan isagu oo haddii xataa duruqdiisu ay tacadudo aan ka mahayn ba waa tii aan sooba aragnay bal markaa wuxuu leeyahay haddaba daciifka qaybihiisa qaybta ugu xun ee ugu shar badani waa ka daciifka ah horena waxaynu usoo aragnay axaadiistu saddex inay u qaybsanto saxiix iyo xasan iyo daciif saa culimada si guud inay uguba qaybiyeen marka la yidhaha mawduucina qaybihii daciiftuu kaba mid yahay ee isagoo hadal beena oon raadba lahayn oo isagayna kaa hore daciifka ahaa waa lasoo naqliyey wixii lagu aqbali lahaayee sifaadkii qabuulka ayuunbaan barhkood laga helin oo saasaa loo celiyey ixtimaal inuu run yahayna oo kii ninkii xifdi xumo xadiidkiisa looga tegay ama waxa weeyaan dee fisqigiisa iyo waxyaalahaas loogaba tegay inuu wixii dhowro uu dabdiyey ama waanu been sheegin uu run sheega ixtimaalkaas sidqiguna meesha waa yaalay kan laakiin ixtimaalkaasi maba yaallo wax asal leba maaha wax raadle ma aha oo maba jiro wax lasoo naqliyay maha wax la samaystay bal markaa dee had in dee lagu magacaabo noocii caynkaasa inuu xadiidka daciifa yahay way yar dheer tahayba waana cibaaro ibnu salaax ama ka ide cibaaradiisii weeye uu nadminayaa sheekhu hortiina khadaabi bay cibaaradani kaba dhacday kollay safxada tay ku xigtana hamishka ayuu wuxuu soo naqlinayaa hadihi alcibaaratu sabaqahu ilayha alkhadaabiyu wastunkirat cibaaradu waxa weeye xadiidkani kani xadiidba maaha daciifku nooc xadiidkii ka miduu ahaa nooc manquuloo lasoo wariyuu ahaa sifaadkii lagu aqbali lahan baa wax laga waaye kani waaba been cad oo aan jirin oo ruux iskaba samaystay marka magacaab xadiidba lagu magacaabaa markaas wax munaasiba maaha waxa weeyaanu bal markaa wuxuu leeyahy wasunkirat waa lagu inkiray taasoo waa lagu qoonsadayba sababtu liana almawduuca laysa min alxadiidi nabawiy xadiidkii rasuulka mawduucu maaha id afcalu tafdiili inamaa yudaafu libacdi cibaaradaneg marka la yidhaha waxaasi waxaa isagaa ugu shar badan laba shay ama ashyaa wax ka dhaxeeyaan oo qadar wadaagsanaya laakiin midkoodun waxaan ziyaado sii leeyahay ayaa la yidhaha kaasaa kan ka shar badan waxbay sharriyay wadaagsadeen marka marka la yidhaha imaka khabarkii daciifkaa waxa ugu shar badan mawduuca waa inuu dee daciifkii qeyb ka mida yahay bay meeshii inoo soo baxaysaa marka wuxuu leeyahy dee taas kana qeyb ka mida ma ahayn afcalu tafsiilkana wax isaga qeybtii ayaa looba idaafeeya halka istinkaarku kaba yimi laakiin wuxuu leeyahy waxaa suurtagalay in lagagaba jawaabo xadiidka ugama jeedo xadiidkii aynu soo taqsiiminay taa ugama jeedee qadarkan kaba dhexeeye ah wax lagu warramay inuu waxaan yahay xadiidkii daciifkaana waa wax la sheegay oo lasooba naqliyey tanna marka la eego waxaan la sheegayo oo xaggaa inuu yahay wax la sheegayo lagu waramayo intaa qadarkaa kaba dhaxaysa xaggaa macnaha guud ayaaba laga yaabaa in xadiisnimo lagu magacaabay cibaarada ciddii lahayd muu sheegin cibaarada xaafid ibnu xajar baa le hadalkan huu sheekhu inoo soo dhigtay kitaabkiisa nukatna uu ku leeyahay calaa kulli xaalin waxa weeyaan bacd alculamaa wax kaba dhacay eh oo de ibnu salaax iyo hortiina laba yidhi laakiin ficlan xadiidkan mawduuci ma aha xadiid daciifa maaha waxa anwaacdii xadiidka loogu soo arooriyaa halkan looguba sheegaa culimmada ooguma sheegaan kollay kan dee dejiyeyna xadiid buu ka dhigo suu sheeganayo waa xadiid buu lahaa waa nadaran lizacmi waadici waa mid arrin kalena waxa inooguma sugan uun maaha waa mawduuc baa khabarkaa la yidhaahe axkaamtii kala dunaydee kaba ratimaysay ama sida lagu garanayo ama mawduucnimadiisa lagu garanayo iyo anwaacihiisi iyo cidda la timi iyo waxyaalaha caynkaasa iyo duruqdiisii si loo garto ayaaba anwaacdii xadiidka laynoogu soo naqliyay isagu ficlankani waa been oo xadiidba ma aha markaa sharu daciifi daciifka ka ugu shar badani alkhabaru khabarka weeye almawduuc mawduuca ee alkadibu beenta almakduuba cala nabiyi sala allahu calayh wasalam almukhtalaqu la abuurtay isna hafriya been abuurad ba cala nabiyi sala allahu calay wasalam almasnuucu min saan min waadicihi la samaystay markaas xagga ka dejiya xaggiisa wey wakayfa kana lam yujiizu dikrahu liman calim maa lam yubayin amrahu wuxuu uhi wakayfa si uu kaana ahaadaba kaa mawduuci macnaa waa fii ayi macnan kaana mawduuca iyo macnaha uu ku saabsan yahay wuxuu doonaha noqdo ama xalaal iyo xaraam ha keenayo ama targiib iyo tarhiib haba ahaado ama qasas iyo dee waxyaalo akhbaara ama ha kuma tacalluqsanaado siduu doonaba ha noqdo wuxuu doono mawduuciisu ha ahaadee lam yujiizu culimadu may banayn dikrahu sheegidiisaba waayo sheegidda la sheegayo dadkii dee haddii aan la caddaynayn oo waa mawduuca lalahayn in badan baa hadalkaa la sheegay iyaguna maqlayo oo sii faafinayo o wax la faafinayo ayuu noqon haddaba hadalqaadkiisaba werintiisa la wariyo sheegidiisa la sheega may banayn liman shaksiyi calima ogaaday annahu mawduuc wey waxii ka waraya ama maaha ogaansho uune ama u malaynayay inuu waxaani mawduuc yahay iyada may balayn culimmadu may banayn oo wax bannaan baa nooc faafineed ah iyo dadkii lagu sii dhex daayo maa lam yubayin kan daakirkii faacilkii ka dhig daakirkooda oo iyadu markaa yubayin way kasrisan tahay maa lam yubayin haddaanu caddayn daakirkii inay lam yujiizu dikro lamaa lam yubayin kaa sheegayaa haddaanu caddayn amrahu arrinkiisa oo ah inuu mawduuc yahay inuu been yahay oo macnaa waxa weeyaanuun haddii loo sheego taxdiir dadkii looga digayo daraaddeed haddii loo sheego caddayn xaqiiqadiisa la caddaynayo dee markaa waa caadi waa la sheegayaa iyadoo la leeyahay waxani waa been asal ma laha oo waa la isaga digayaa dadkii baa loo sheegayaa laakiin wixii aan taa ahayn dee daciifka inoo soo socdaba haddii bal in waxa weeyaan waa tii in waxa haddii tarkiib iyo tariib iyo wix ma fadaa'il acmaal iyo dacfiguna aan u adkaan waaba tii xataa dee camal aynu soo aragnay gees kalena sheegidiisa la sheegay iyadoon markaa dacfigiisa la caddayn dee wixii aan dacfigiisu adkayn dee kaa laga tegay aan ahayn ama madruux ama munkarka adag aan ahayn oo dacfigiis kaba dhowaa taasna waaba deculimadii waana dee waxay leeyihin waa iska jaa-is laakiin kani isaga hadalqaadkiisuma ma banaana ruuxii aan markaas waxa weeyaan aan caddaynayn niman calimna waa ku qaydayo dee ruuxu haddii aanu garanahaynba wixii oo uu haysta xadiis dee walow ay tahay iyadoo dee axaadiisii saxiix iyo xasankaa iyo daciifkaasba ay leedahay kutubtii bikasra ugu sugayeen daciifkiina maraatib badan uu leeyaho kii daciifkii adkaa aada u liitay iyo daciifkii dhawaaba ay kutubtii kuba sugan yihiin in badanoo kutubta ka midne bayaan saasa aanay ulaba iman bal ay kutubta badan ay badan tahayna dad aan aqoon xadiisba lahayn oo kutub intay dejiyeen akhbaaro ay maqleen uun ay kitaab kale kasoo naqriyeen oonay garanayn wuxuu yahayba iyagiina sheegayo oo dhigayo oo bal taasoo dee kutubta qaarkood ina markaa ama dee kutubta badankeedaba taas ay dhacayso fiqiga xadiiskii kolley taasi waxay keenaysaa ruuxu wixii uu rasuulka ilaahay u nisbaynayo salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal inuu dee iska hubsado horta wuxuu ku yidhiba man xadasa canii bixadiisin yaraa anahu kadibun yuraa anahu kadibun labadaba culimadu ay ku dambiyeen in fahuwa axadu lkaadibayni ama fahuwa axadu lkaadibiina ninka aniga iga warama xadiis yuraa haddaan idhaahno uu malaynayo weeye waxani inaanu asal lahayn haddana sheega waa beenaalayaasha mid kamid ah ama labadii beenaale waa kan dejiyey iyo kan isagu dee sheegaya sidan kuba sheegaya ayuu midkood yahay yara haddii la yidhaahna waa og inuu mawduuc yahay ee xadiidku hadduu ruuxu iska daa ogaanshay hadduu dan un uu malaynayo waxani inaanu asal lahayn ee inuu sheegaaba hortaa talaan ma banaana haddii kalena waciidkan uu rasuulku yihi fahuwa axadu lkaadibiina ama kaadibayna ayuu dee soo gelaya waciidkaasaa qabsanaya bal dee kollayna waxyaalo badan oo waxaa la arkaya kutubta lagu arkaya ah ee kutubta muctamadka ruuxu aanu kaba naqlina ama kutubta muctamadka aan ahayn axaadiistood ama waxa weeyaan inuu dee in badan kaba joogsado sheegidiisa horta iskaba hubsada meesha ayay taallaa bal marka wa kayfa si kaana uu ahaadaba mawduuciis weeye iyo macnaha uu ku yimaadaa wuxuu doona haba noqdee lam yujiisuu may banayn culimadu dikrahu sheegitaankiisa may banayn in laba hadal qaadoo la sheego liman shaksigii umay banayn calima ogaaday maxay anahu mawduucun amase danna yadunnu anahu mawduucun u malaynayo inuu mawduuciyo sidaa xadiidka baan ka faa'iidaysanayno maa lam yubayin haddaanu caddaynayn kaa daakirka ah ee sheegaya xadiidkaas amrahu arrinkiisa aanu caddaynahayn bal taasna waa xagga xukumka riwaayadiisa werintiisuba waxa ay tahay wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waakthara aljaamicu fiihi id kharaj limutlaq اdacfi cana abalfaraj waakhara waa badsadayoo aljaamicu kii ururiyey fiihi ay fi lmawduuci mawduuca ururiye kitaabka uga dejiyey werid uu axaadiis wariyo dee in badan oo kamidii aanay dee waxa weeyaan dacfi wame in la yidhaah waa daciif mooyaane mawduuc waa in la yidhaah aanay ahayn oo dee mawduuc haddii aan gaadhin ayuu badiyey sheegitaankii iyo kusoo aroorintii waa badintiisa wixii looga jeeday waa tana idcilla ah kharaja waa baxayoo muxuu ka baxay waa can mawduuci kitaabihi kitaabkiisa wixii uu u dejiyey oo dee kitaabkiisa muxuu u dejiyey ku magacaabay kitaabu lmawduucaat axaadiistii beenta ahayd ee mawduucaadka ahaa ayuu markaa taas buu ahaa haddaba mawduucii kitaabkiisa ayuu ka baxay oo axaadiis aan mawduuc ahayn oo daciif un laguba tirinayo ayuu ku sheegay taas bal dee yaani badnaanin bee waxaa kitaabkiisa uu ku sheegay axaadiis xasana waa ku sheegay axaadiis ayma kala duwane ay saxiix yeeleenna haku ha yaraadeene waa kuba sheegay oo umuuraha ugu layaabka badan ee kuba sugan kitaabkiisa waxaa kaba mida xadiida saxiixa muslim kuba sugan oo muslim saxiix yeelayo ayuu kitaabkiisii kuba sheegay wamin cajiibi ma taraahu faclami fiihi xadiidu min saxiixi muslimin waayo id kharaja waa baxay markaa dhow muxuu ka baxay can mawduuci kitaabi kitaabkiisa wixii loo dejiyo axaadiista makduubkaba ah muxuu u baxayna limutlaqi dacfi dacfi mutlaqi macnaa waa liaxaadiid limutlaqi axaadiis daciifa oo axaadiiste waa daciif mooyaane aan la odhan ahayn waa mawduuc bal dee dacfigaasi barhkood aanu dacfi sii ridanba ahayn ayuu u baxay oo kolley waxyaalaha ay ugaba yimaadeen bay culimmadu yidhaahaan barhkood dee xadiis baaba sanadkiisii nin uu ku sugan yahay ama la tuhmay ama dee kolley aada u daciifo culimmada qaarkoodna waa la gooni noqday ay yidhaaheen si isagoo ictimaadsaday ayuu xadiiskii soo saaray iyadoo xadiiskani dee bal dariiqa mooyaane oo la arko kuwaa yidhi waa la gooni noqdayna ay qeyb ahaan u jeedeen waa can hada dariiq iyo waxyaalo ay dee dariiqa mooye duruq kaluu leeyahay oo xadiiskii lagu aqbali karaba markaas umuurahaasaa kaba mid ahaa waxyaalihii u keenay inuu umuurahan badsado ninkiina weli inooma magacaabinoo inoo magacaabaya id kharaja limudlaqa dacfi cana ibnu salaax baynu awal hore waxay fa xaysu jaءa alficlu wاdamiiru liwaaxidin waman lahu mastuuru ka qaala aw adaqtu lafta sheekh ma uridi lamna salaaxi mubhama canaa imaka eeg waa dee ficil musama u binaysan dee qaalayi baan soo arki jirnay faacilkiisi ma joogo marka waa ibnu salaxsaynu istilaaxiisaba kusoo maray oo cana inay hadalkan isagaa lahaaye sheekhu uu nadmiyey un nadmi unbuu u bedele waa hadalkii ibnu salaax wixii aanu ibnu salaax lahayn waa kan qultu odhanaya meel meel dee adigu isagoon qultu odhan uu yar ziyaadiye mooyaane cana wuxuu ula jeedaa ibnu salaax ninkan uu leeyahay wa aksara aljaamicu jaamican wuxuu ula jeeda aljaamic almadkuur abalfaraji imaamkii kunyadiisu ahayd abalfaraj waa imaamkii ibnuljawsi weeye cabdiraxmaan ibnu cali ibnuljawsi baa dee ku shuhrooray kunyadanna waa ku shuhrooba abulfaraj na kunyadaasna waa ku shuhroobay haddaba isaguu la jeeda oo macnuhu markaa waxa weeye imaamka ibnuljawsi la yidhaah kitaab mashhuura ayuu leeyahay oo axaadiista mawduucaadka uu ku ururiyey kitaabkaas kitaab kalena waa leeyahi axaadiisa aada u daciifka ah oo uu kuwa ururiyey oo waxa weeyaan dee alcilal almutanaahiya macnaa axaadiista aada u daciifka ah marka labada kitaabba waa leeyahay labadaba waanay madbacaysan yihiin bal markaas walow dabacaadka horta khaasatan mawduucaadka oo kale dabacaadkiisu dee inta badan dabacaad iska liita ahayn dabca adigu dambaa jirtay oo in adigu si fiican loo dabdiyey oo loo taxaqiijiyey oo saddex mujalad ah bal ninkaas haddaba abulfaraj kitaabkaa markuu ururiyey dee axaadiis aada u badan oo mawduuca ayuu ku sheego mawduucan uu sheegay aad buu badayo waa kitaabkiisa waxa uba badan laakiin waxyaale aan mawduuc ahayn ayaa kitaabkiisii dhacay oo dee noqon lahayd alcilal almutanaahiya oo kale iyo inuu kuba sheego oo kolkolkaa cilalkaba axaadiista daciifka kuwa mawduucu halkaa isagaba kuba sheegay kuwa daciifkee uu sheegay dee iyaguna daciifku kolley waxoogaaba weeye waxaa kaloo jirta axaadiis xasana iyo axaadiisa saxiixa haba yaraadeene kuwaa saxiixii oo kitaabkiisa kuba sheego dee isagana waham kaba dhacay una culimadu ay kuba naqdiyeen taas mooye kitaabkiisuna waa madbuuc kolley mukhtasaraadka iyo tacqiibaadka uu leeyahayna waxaan filayaa dee qaybo way madbuuco kuwa suyudoorta way wada madbucaysayn laalihiisa oo kitaabkaas ku dabagalay oo dee tacan markaas isaga uu dib ugu soo talkhiisinayey oo iyo wixii uu ka tegeyna uu sheegayay kaasi waa madbacaysan yahay kitaab tacaqubaat la yidhaahna waa madbacaysan yahay oo kitaab mufiida ah oo axaadiistii sunanta dhacday oo boqol iyo waxoogaa ah ee uu isagu mawduuca uu ku sheegay mid mid ugu soo dhiganayo suyuudi iyo dee taasna waa jirto tacaqubaad la yidhaha isaguna waa mujalad mufiida oo kaasna waa madbacaysan yahay kolley dee tansiihu shariica kitaab la yidhaaho oo kutubtaas suyuudi iyo kitaabkii ibnuljawsiya wixii dee ah isugeyntood ayna waa madbacaysan oo saddex fasal buu dhigtaayo fasalka hore waa ibnuljawsi wixii uu sheegay kitaabkiisa ee dee bal markaa mawduucaadka uu sheegay si guud haddana fasalka ku xiga wuxuu sheegaa bal waxyaalihii lagu naqdiyey ee kitaabkiisaas kaba mida ayuu fasal labaad oo ku xiga oo u dhigtaa fasal saddexaadna waa dhigtaayo ah bal markaas axaadiistii dee iyaduba mawduuc mu wada dhammayn mawduuc dhaafay baa jirta bal mawduucii isagana dhaafay ahayd dee in la sheego istidraag uba noqonaya waa tacaqubaadkiisii istidraagkiisii wixii baa ku wada sugano tansiihu shariica la ydhaha ibnu caraq la ydhaha ayaa leh haddii bal dabdigu saa yahay ibnu caraq way ku dabdiyeen siay kuba dabdiyeen walow laakiin dabcada dee haddaan dabca damba soo bixin dabcadaa hore walow laba noo dee kolley ahlu xadiiskii waktigooda ahaa oo cabdilwahaab cabdiladiif iyo nuqumaariyada kaba mida ay isugu tegeen haddana kolley kitaabku taxqiiq dee aan markaas weyno ama saas imaka aan nidhaahno waa kitaab muxaqaqa horta dabcadaasi ma laha welibana kitaabka faa'iidadiisu waxa weeye intaanu bilaabin muqadimaadka uu leeyahay oo kolkol dee dawaabidan iyo waxaan aan hayn iyo kaga wada hadlo ayaa wuxuu dhigtaa haddana qolooyinkii balkeli lagu tilmaamay magacyadooda laakiin aan tarjamo lahayne magacyada la tirinayo dee boqolaal ah na waa soo dhigtaaba xagga hore ayuu kuba soo dhigtaa waa miise uu leeyahay ee adigu kutub kalena way jirtaa kuwa hore iyo kuwa dambeba leh haddaba taas buu leeyahay wa aktara waa badiyey aljaamicu kii ururiyey fiihi fi lmawduucaati waa badiyey oo waxyaalo badan dee baa uu kuba sheegay oo mawduuca kitaabkiisa uu kaga baxay waa idcille kharaja waayo waa badiyo ujeedadu wuxuu axaadiis ee daciifoon heer wadci gaadhin iyo kuwa bal wax daliiloo tilmaamayo wadcigooda aanu jirin ayuu waa mawduuc yidhiba cana wuxuu la jeedaana kaa jaamica ibnu salaax abalfaraji abalfaraj ibnu jawsi bal sheekhu raximah llahu tacaala isagoo inoo sheegaya qaybaha ay u kala baxaan kuwan axaadiista beenta ama waxyaalaha beentaa dejiyey asnaaftooda dee iyo aqraad kala duwan bay leeyihiin marka qoom gaar ahaan oo kuwa kaba mida una iyagii waa kuwa ugu yar dhib badan na sii taabanayo kuwaasubuu yar gooni ahaan ula soo baxay ee kuwii kale inoomuu tilmaamine ayaa wuxuu yihi abyaaduna waa abyaad isku wada xidhan intan aan aragno laqbada waan iswada raacinaya markaas waalwaadicuuna kuwii dejiyey lilxadiisi xadiiska waa dee waxaan xadiiska laguga sheegaye mawduuci adrubu waa qayb abrubun wey waa noocyo jamcu dardin weeyaane waa anwaac ujeedadu aqraadooda iyo hadafyada iyo ujeedooyinka ay kala lahaayeen baa kala duwan ee qolo keliya uni waxaan may dejin adaruhum kuwa kuwa ugu dhib badanna waxa wey ee dararkoodu waa dee wixii wax beenaba dejiye dadka dhexdooda kuma faafiyey darar waa leeyahay dhib baa ka dhalanaysa diineed laakiin kuwa ugu sii dhib badnaa qowmun qowm weeye qowmkaasoo nunsibuu loo nisbeeyey lizuhdin waa dad dee salaax iyo cibaado inta badan aan cilmi la socon waa tadayun naashi can jahli oo kale kuwaa looga nisbeeyey say ugu dhib badayiinna waa kuwan oo iyagu xoole kumay doonayn magac kumay doonayn waxyaalo qaradkay lahaayeen waa kan qad wadacuhaa waxyaalaha beenta iyo axaadiista ku magacaabeen bay dejiyeen xisbatan ajridoon daraaddeed iyagu ilaahay ugu dhawaaw waabay lahaayeen ajri bay ku doonayeen ilaahay bay uguma dhowaanayeen bataas markaasaa faqubilat waa la aqbalay minhum iyagiibaa laga aqbalay wixii ay sheegeen ee dee axaadiis aan jirin ahaa ama nasal lahayn ahaa maxaa looga aqbalay rukuunan iilasho lahum iyaga loo iilanayo dee zuhdi baa loo nisbeeyey salaax iyo cibaadaa loo nisbeeyey kiibaa dadku iyaga uga aqbaleen oo ay iyagoo taa looguma iilanayo sufdiga iyo salaaxa looga nisbeeyey wa nuqilat waana laga wariyey oo dee been iyaday wixii tahay baa iyaga ictiqaadka loo leeyay iyo adigu bal markaas xusnu damigan xaggooda da loo leeyahay ayaa looga aqbaloo ay faaftayba laakiin arrinku saa maaho ilaahay diintiisa isaga ilaashanaye faqayada allahu ilaahay wuxuu u qadaray laha axaadiista ama waxyaalaha axaadiista lagu magacaabeen asalka lahayne dadka xacinkaasi xaggooda kaba yime dadkiina ay ka aqbaleen waxaan loo nisbeeyey daraaddeed ama ay ku sifoobeenba nuqaadaha akhbaarta raggii nuqaadooda jamcu naaqidin weeye waa raggaa kolna jahabilow kala cabirayay waxa weeyaan basiirada aada u sarraysiyo aqoonta aada u sarraysa cilmigan ilaahay uu kula siiyey taas baa ilaahay u qadaray oo uu diyaariyo fabayanuu way caddeeyeen raggaa nuqaadii binaqdihim naqdigoodii waxay ku caddeeyeen fasaadaha fasaadkeediiyo waxan inaanu asal lahaynuu been yahay naxwu abi cusmata waxaaba weeye ragga waxyaalahaa sameeyey u dejiyey xusbo iyo ajridoon dadkina ay kaba aqbaleen daraaddeed iyo umuuraha uu inoo soo sheegay daraaddeed iyagoo uguma iilanaya abuu cusmata ninka naxwu abi cusmata ninka abu cusmaan ba la yidhaahba weeye amsiladii waa amsiladii id isagu ra-a markuu arkay alwaraa dadkii zacman waa zacman nin isagu sheegtay weeye naaw iyagoo dheeraaday can ilqur'aani qur'aankii ka dheeraaday kollay markaan wasanka aqriaynana hamzadan waa la takfiifiy maya waxa weeyaanba waaba la naqlin xarakadeediiyo xarakadii ra-da marka loo naqliyo dee alifun baaba inoo soo baxayso qur-aan saa inoo taalo oo kale halkay qur-aanka ahayd waa wasanka untaas can ilqur'aani qur-aankii kaba dheeraaday markuu arkay suu isagu sheegtay ayuu faftaraa abuurtay lahum iyaga dadkii wuxuu samaystay oo iyagii xadiisan xadiis fii fadaa'ili suwari qur-aanka suuradihiisa fadligooda kuba tacalluqsan oo can ibni cabaas ibnu cabaas uu kaba warinayo isaga nin baa u dhexeeya dee siduu sanadka uu samaysteen waayo ibnu cabaas lamuu kulmina fa bi'sa waxa xumaa makii ibtakara uu ikhtiraacday ruuxu waxaan uu samaystay taas ayaa dee shay madmuuma ahaaba wey kada saas oo kale alxadiidu xadiidkii can ubayin ubay ibnu kacab lagaba wariyey oo isaguna xadiis dheer ah oo suuradahan qur-aanka fadligooda kuba tacalluqsana ictarafa wuxuu qirtay raawihii kii warinayey bilwadci dejin uu isagu dejiyey oo ikhtiraacday buu qirtay eewabicsa waxa xumaadee maqtarafa waxa uu kasbaday oo dee dembiga caynkaasa ayaa dee weyn ah waxa weyn laguma tiriyo culimada qaarkood gaalnimo ay ku tiriyeen ruuxuu kuma gaaloobayo taas ayaa aada u xumaaday wa kullu man haddaba shaksi kasta oo awdacahu xadiiskaa dheer ee fadaaishaa suuradaha qur-aanka suurad suurad u sheegaya fadli ay leedahay nin kasta oo dhex dhigay kitaabahu kitaabkiisii tafsiirka ahaa wadaaca dhig oo macnaa dhex dhigay oo ku sheegay weeye oo kitaabkiisii tafsiirka ahaa ee uu qur-aanka kuga fasirayey xagga fadli ahaan markuu suuraddaa marayo usoo qaatay fadligii kusoo arooray xadiiska waxaan asalka lahayn ee dee bal ubay ibnu kacabiya lagaba warinaya makaa ibnu cabaas kal waaxidiyi sida imaamka waaxidi la yidhaaho oo kale iyo dee rag kale oon marka dambe magacaabi doono mid kastoo dee taa yeelay kaba dhacday oo wax markaa kuwa fadaa'il suwar kaba mido labada imaka dee xadiis ay kaba dhigeen wax kamida ku wariyey kitaabkiisi mukhtiin ku gefay weeye sawaabahu sawaabkiisiibuu geef maro wixii macnaa sawaabka ah wuxuu ahaa in xadiiskaa mawduuc ama waxa akhbaarta mawduucada laga dheeraado oo haddii aan dadka loo sheegayn oon looga digayn aan laba sheegin ee marka lasoo qaadiyo weliba tafsiir la dhex dhigo lagana aamuso dee taasi waxayd waa qowl baatila faafina weeye haddaba wixii sawaabkiisiibuu geef maray dee ahayd sawaabka ahayd buu kaasi geef maray labyaada laqbada waan kuwa laabmi doonaa insha allahu tacaala wuxuu sheekhu inoo sheegaya raximah llahu tacaala kuwan xadiiskan ama mawduuca desiyey qaybo ayay kollay de inaguna sharaxana waa dhigan arkaysaan waana inoo yaala sheekhuba raximah llahu tacaala waa dheereeyey anigu waqti aan umuuraha tatabuco maba haysto waxaana iskaba jirtaa ama halkan haba noqoto kutubta ay mawduucaadka u dejiye inay asnaafta ay kagaba hadlaan haba noqotee waanay culimadu kolley kalaam kuwa badan yahay oo masder wax ka badan ama marjac wax ka badan oo kutubtan mustalaxa ee khaaska ee imaka noocan aan hayno una aan hayn ee kuwa ama mawduucaadka u gaarkaba ah ama bal markaas ayaaba dee iyo dee diraasaadka mawduucaadka iyo waxaa lagaba sameeyey ayaa waxyaalahan aada uga basiyey oo dee kolley ninkii idilaac fiican leh ee ku dadaala inuu wax daalacdo umuuro badan buu helaya marka ma yar tatabuci karayno waxa weeyaanun dadkan in waxdejinaya waxaan ku xambaaraya inay beentan samaystaan ay waxdejiyaani sabab keliya ma aha barhkood waaba dad gaalo ah islaam haba daahirsadeen waa kuwaa zanaadiqada la odhanayay waxyaalo dee mutanaaqibaad ay axaadiis kaba dhigayeen oy uga jeedaan diinta inay ku ceebeeyaan dadka ay ku haleeyaan wax markii hore xalaal u ahaaba ay ku cidhiiriyaan oy xaaraam kagaba dhigaan wax xalaal markaa xaaraam ahaa inay ugu tashiiriyaan oo kale waa istaad diineedood kuwaasna way badnaayeen qarnigii ballabaad iyo kis adigu quruntii way wada jireen kuwaas quruntaa hore waxaanay isaga badnaayeen dad bay dhab ahaan gaalaha islaamna daahirsaday markay arkeen islaamkii inaanay quwo iyo awood iyo dagaal kala hortegi karahayn oon intaa wax ku yeelahayn ayay xaggan kale u kaceen siay u fasahaadiyaan kollay waxyaalihii dee fiicnaayee ay ahayd wax dee loogu shukriyo ee khulafadii reer bani cabaas barhkood kaba dhacayna waxaabay ahayd dadka caynkaasa in la dabagalo la raadiyo oo ay laayaanba oo dee waxaaba kaba mid ah mahdiyaba aataa u bilaabay markii dambena inamadiisii horta dee haadi wax saasa kumama sii raagin haruun rashiid oo kale isaguna dariiqii aabihii waa maray dadka caynkaasa way tatabucayeen oo dee kuwa iyaga kaba mid ah sadaqadoodii baa loo salbiyo kuwii waxaa dejin jiray hasan ibn maxamed ibnu saciid oo almasluub ay yidhaahaan oo kale iyo kuwo kaleo nin kaleo cabdilkariim ibn abilcawde la odhanayay iyo rag badan waxyaalaha ay soo naqliyeen waxaa kaba mida ninku waa kamid ahaa ayaa dee taarikh alkhulafaa suyuudiya tarjamada harumiya bay kuwa taalaya dee kutubtaa kaleba ayaa lasoo joojiyey isagoo lasoo qabtay oo la dilayo sadaqadiisaasaa loo dilaya markii lasoo joojiye la dili doono haarunna waa jooga ayuu yihi bal maxaad ka yeeli jawaadii dilay dhib ma laha laakiin siaad ka yeeli intaa soo kun oo xadiis oo dadka dhexdooda aan kusii daayayoo uxarimu fiiha alxalaal wa uxallilu fiiha alxaraam wuxuu ugu jawaabay haarun rashiid ee wuxuu yihi ya caduw allah ayna anta min abi isxaaq alfazariyi wa cabdillahi bn lmubaarak yankulaniha min xadiidi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam nakla cadowgii ilaahu xaggeed ku ilowday abu isxaaq alfazari iyo cabdullah bin umar raggaasaa jooga buu yihi oo kuwaasaa kasoo dhex saari doona xadiidka rasuulka ujeedada waxba kuma gaban doonaan kuma qarsoomi doonaan rag baa u jooga oo waxa aad sheegayso raggaasaa xadiidkii rasuulka mid mid uga soo saari doona taasuu yihi haarun rashiid hadalkiisii bay ahaydba ee ibnulmubarak baaba la weydiiyo layidhi waxaan mawduucaadkii dadkii dhex guuraya saydee noqon oo yani dhib u keenin diintii oo wuxuu yihi ba dee taciishu laha aljahaabida inaa naxnu nazalna dikra wa inaa laha xaafidun xifdigan ilaahay dikriga uu ilaaliyey ee laftigiisa waa ilaaliyo waa kaasoo qur-aankii xaraf aan lagu biirin karayn xarafna aan laga nuqsaanin karahayn shareecadna sideedii kale xifdigu ilaaliyo xadiisyadan rasuulkuna iyadna waxay sharxayaanba dikrigii oo ilaalinta ilaahay oo xafiday xadiisyada rasuulkae dadkan culimada ahaa ee xufaada ahaa ee nuqaada ahaa ee waxaas bal kelimo yar oo keliya ama xaraf la siyaadiyo xadiis lagu siyaadiya amin kaba qarsoonaan iska daabe waa ilaalinta ilaahay diintiisa ilaalinayo isagaa saa ibnu mubaarakna bal kuwa kuwaas bay ahaayeen kuwo kale waxay u samaynayeen ba tacasub waxan ay qabaan ee ictiqaadkooda ah nusrayn iyo hiilin ay uhiilinayaan oo wixii iyagu ay qabeen bay dee akhbaar aan jirin u dejisanayeen si ay ugu xoogeeyaan un madhabtooda ay ugu xoogeeyaan oo kuwaasna iyaguna amsilo kala duwan bay leeyihin kuwa qaarkood waa kuwa dee laguma tiriyo dee waxa weye culamaa usuuda iyo ama culamaa usuuba dhaho raggaa madaxda iyo waxyaalo dhawaad ay u dhawaadaan oo ay iyaga ugu dhawaadaan bay waxyaalaha ama iyagu ay ku ciyaaraan iyo waxyaalaha ay sameeyaan iyo waxay jeceliyeen iyo ayay akhbaaro ammaanaya ayay u dejin jireen si ay iyaga ugu dhadhawaadaan uno wixii adigu ficilkoodii ama hawadii dadka umaradaa waafaqsanaa ayay u samaynayeen oo sida dee fataawaha loogu tabriiriyo camalkooda oo kale iyadoona wax kale loo eegin oo sharciga aan mustanad loo eegin noocaas oo kale ayuunbay ahayd oo taa iyado tani fatwa ay tahay iyagu dee xadiis waxay ugaba dhigeen oo sanad leh ayay u samaynayeen oo hawadoodii waafaqsan barhkood amsilana kitaabka oo ku arki doontaan kuwa iyagu ku shaqaysanayo ee inta badan akhbaartan dadka caamada xiiso gelisa ee akhbaarta tarkiib iyo tarkiib haba noqote jannada iyo waxyaale ee dadka xiise gelinaysa caamadaasi ay wax kaga helayaan markaasna wax kaga urursan karayaan barkood taasuu laba iman jiray oo u samayn jirayna way jireen ee kuwa iyaguna kuwa ugu daran ee imaka uu inoo sheegi doono kollay kuwo kalena way sii jireen waxa ah dad iyagu marka hore dadka dee zuhdi loo nisbeeyeen ama suufiya bay ahaayeen xaggii cibaado dad lagu yaqaanay ahaniye tadayun laakiin aan cilmigii ay ku kala sooci lahayn maxaa xalaal iyo maxaa xaraama maxaa xaqa iyo maxaa baadila aan lahayn marka iyaga naftoodu dee barkood baa waxan bay dejinayeen oo waxay u dejinayeenba iyagoo le dadka khayrka ugu soo jiida ugu yeedha xumaanta kaga erya waxay xoole ay ka doonayeen may jirin si ay kaga doonayeen may jirin iyago waxaa la isleeya diintii tan ku nooleeya oo dadkii halkan uu daacada kaga sii jeedo daacadii ku jeclaysiiya macsiyadiina kaga eri ayay waxyaalo u samayseen barkood taas bay ahayno waa kuwii dejiyey kuwa qaarkood dee zuhdigan iyo umuurahan ay leeyihiin dee cibaadadaasun ayaa salaamata sadrina qalbigooda way kuma sugnayd oo wixii la yidhaahaba dad rumaysto oo sii faafiya ayay ahayd marka iyagu dee ninkaas salaaxa lagu yaqaano ama loo nisbaynaya hadal uu yidhaahana dadku hadiyo goor way rumaysan ogyihiin oo way ka rumaysanayeen inay ka aqbalayeen oo wanaagoodan ama salaaxan ama zuhdigan baaba loogu iidanayay oo kuwa markaa waxaan dejiyey iyo kuwa iyagu salaamata sadrin wixii la yidhaahaba dee maqlay moodaya xadiis waxaan inuu yahay rumaysanayay sadee imakaba inagaba in badan wixii kitaab lagu arkaba la moodayo dee inuu xadiiskii rasuulka yay kitaab kastaaba inuu cumdo yahay oo dee waxaan laba hubin iyo waxaan hadduu doono raadba lahayn waxaan baadid lahayn un laga soo qaadayo dadkiina lagu dhex sheegayo kale noocyo saasa dadkaasna way jireenoo iyagu kuwa dejiye aan ahayn marka qaladkaa kalena aanay kuma jirine salaamata sadr iyo xufudadligaas kuma sugan iyo iyagoon aqoon lahayn ay waxyaala ku kala soocaan un dee markaa markay wixii u sheegaan dadkiina ay kama qaadanayeen haddaba waxay leeyihin kuwaasa ugu dhib badan maxaa dhibtaa keenay ninkii zandiiqaa dadku way garanayaan oo ehel diinba uma ahao wax lagama qaadanayo ninka zandiiqoo la ogyahay ama faasiq mutaxallia dee ah taasi munxal ah waxa uu sheegayo cidi kama rumaysanayso kuwan hadiyo goor umarada iyo hawadooda iyo waxaa waafaqsan warinayo kalena kollay dadku way dee iyana way layska dareemi karaayo ama waa la garanaya inta badan dadkuna waxa la arka soo dhaweyn fiican ay soo dhaweeyaan hadaladood iyo shaki ay kaba dhigtaan inta badan dadkaasna maba jirto iyagana wax iskaba muuqanaya iyo kuwan asxaab alahwa ee kuwan waxaa dhibtooda keenay horta gees waa zuhdigan loo nisbeeyey salaaxan iyo tabayunkan loo nisbeeyey dadku ugu iilanaya dadku ugu soo dhaweyma waxay dhahaanba ay kaba aqbalayaan taasi iyadu mid bay ahay arrin kalena dee kaa isagu isaga waxaaba dhici karta isagoo waxaan macsiya waxyaala uba arkayn oo wixii sameeyo iyagu macsiya umay arkahayne inay ilaahay ugu dhawaanayaan bay u arkayeen e shayguna markuu ruuxu waxaan u samaynayo ilaahay baad ugu dhawaanaysaa iyo waaba cibaada iyo waa daaco inay kaa isagu macsiyada sameeyey waxaa dhici karta inuu macsiya garto kolka toobadkeeno tan waxaan samaynaya isaga waxaa u leeyahay khayrkii baabad ku jirtaa kama toobadkeenayo oo dee culimadan ilahaa bidcada lagama toobadkeeno o kale waa laga toobadkeeni karaa toobadeedna way furanta waa laga aqbalaya ishkaalka jira waxa weeyaan macsiyada kale ninku macsi u arkaayo haddii la waaniyo waxaa dee inuu xumaan ku jiro arkaya waa soo noqonaya kamise isaga wuxuusu arkaaba inuu toosan yahay marka wixii dee kama soo noqonaya waxaad u aragtay inaad ku hagaagsantahay ood ku toosan tahay oonan dembiba u arkayn dee saad uga soo noqota adag iyagii markaa tan bay ahayd oo ajri bay kuma doonayeenba marka wixii way sii wadayaan dadkina waa kuwan oo salaaxoodan loo nisbeeyey zuhdigan ayaa aan wax dadkii dee aada ugu dhaweynayo hadalkoodii loo aqbalayo bal culimadii kale ay kaba soo dhawaysanayaan dadkii markaas ayay noqonayaan oo umuuraha saa keenay inay qarsoonaato waxaan oo ay dee hadal saxiixa muslim kuba sugan oo yaxya alqabaan oo hadalkiiba ahaa oo yii manaan arag ba ma ra-aytu saalixiina kadaba minhum fi lxadiis dadkaa saalixiinta ah dee meel ay xadiiska kaga been badan yihiinba maba arag ujeedadna macno waxa weeyaan un kuwa ama salaax loo nisbeynaya cilmi aan lahayn ayo wanaagii wixii banaanaa iyo wixii kale ku kala qaataan ku kala soocaan ayay ahayn kuwaas ama waa dadkan dee qabligooda qalbi fayowi iyo salaamata sadr iyo xusuudan iyo dadkii wanaagun u malaynaya dhammaanin wixii loo yidhaahaba inta iska rumaysan iska sii sheegayay ee arrintu ahayd un taas xusnudani binaas iyo salaamata sadr iyo dadku isleeyihin malaa dee ruuxani waxani waa saasum ay u qaadanayaan ayay dee iyagana salaaxoodan baa looga qaadanayo oo loo faafinayo bal taasaa deeta kuwaasa ugu dhib badnaa laakin kuwiina kamay qarsoomin marka taas buu yar dheereeyey sheeku oo kuwa wuxuu inoogaba sheegay laba xadiis ayuu inoo sheegay oon arki doona markaa dambe insha allahu tacaala laqbadan ku laabmaya wuxuu yihi bal sharaxna kollay aad buu u yar mudan yahay maca labada xadiise uu sheegayo iyo umuurahaas oo dhan u yar dheereeyey ee insha allahu tacala si fiican baa u yar eegi doontaan wuxuu yihi bal markaa sheekhu walwaadicuuna kuwii dejiyey lilxadiisi xadiiska dejiye samaysay adrubun wa anwaac de adrubu waxaan ulahayn wasanka daraaddeeda waa jamcu darbino waa anwaac iyo qaybo adaruhum anwaacda ka ugu dhib badani qowmun qoom weeye qowmkaasoo nusibuu loo nisbeeyey lizuhdin suhdi loo nisbeeyey kuwaasoo qad wadacuuhaa waa halkan ishkaalku kaba yimi labadan arrimood zuhdigaa loo nisbeeyey ee dadku ay u iilanayaan ee waxoodii ay aqbalayaan iyo arrintan kale oo iyagoo ajri ku doonaya oo isa imaka kasoo qaad nin ribo ku tacaamulaya ribanimana garanaya inay tahay dee waxaa dhici karta inuu si uun xaaraam u arkaa maqal leh inuu kolun kaba joogsado nin ribada nafteedii ku tacaamulaya laakiin sadee xiyashii ama la yimi xeelo aho wuxuba uu yahay dee taxaayul laba sameeyo daahirkii sare laga dhigay si waxaa xagga sharciga dhib lahayn arrintu iyo qaladkuna uu yahay ribadaa lagu gaado oo kale dee labadood isku mid maaha waxaa xun kan isagu xeelada ku cunaya ribada kaas ayaa ka xun kan kale oo kanise waacadi oo kasoo noqon karaa kanise wuxuu kaba dhigayaa iyadoo wixii ay ribadii un tahay wax u banaan oo kale inay caadi u taho waa ka dee xeeladan oo kale waa taasoo kale tan la keento xagga dhibtooda badan oo ninkani ajribu kuba doonaya wixii qad wadacuuhaa way dejiyeen xisbatan xisba waa dee muntaqiina alajra wey iyagoo ajri kuba doonaya ilaahay kaga doonaya oo ilaahay ugu dhawood isleh ayay uga dejiyeen sida dee amsil aan arki doono faqubilat waa la aqbalay minhum sababtuna maxaa looga aqbalay waa rukunan iilasho lahum iyaga loo iilanayo oo maxaa loogu iilanayaana waa zuhdigan salaaxan loo nisbeeyey washaruhum sufiyatun qad wadacuu muxtasibiina ajra fi ma yaddacu suyuda cibaaradiisii hadee labada bayd qayb kamid a marka inta miya haddaa isbaaldegtaan alfiya usuuday oo kale dee abyaadaa dhan ee markaad arkayna waxaa dhici karta inay laba bayd un ay noqotay ama marka dambe ka tafsiirka uu kaga hadlayo un mooyaane waayo tan ba aada ugada macaankana basisan bal markaa rukunan lahumu wa nuqilat waana la naqliyadii iyagii baa laga naqliyo wixii waa lasii wariyey laakiin ilaahay diintiisa isaga ilaashanaya faqayaba waa qadaray allahu ilaahay ilaha akhbaartaas raggaas ay dejiyeen iyo amtaashoodba nuqaadaha akhbaarta kuwii nuqaadeeda ahaa waa jamcu naaqidin aqoonta aada iyo aada u sarraysay ku kala soocaan wixii sama iyo wixii xadadkii jiray iyo kii aan jirin kii sugnaa iyo kii aan sugnayn khibr aqoonta ilaahay siiya ilahay kala soo casarka hore naaqidku waa naqda daraahim buu xaggiisa kaba yimi o waa dadka lacagtan oo kale dee inagaba waa tan oo kolkol lacag badan oo foljariya la samaysto oo dadkii caadigaa aanay kala saarin waktigaa tadarbaydna waxaabay dahab iyo fidbay isticmaalayeen waa dahabkii waa dahab umaaheen waraaq dee kolkol laydhaha calaamad saasay leedahay iska eegta oo kale dahabkii markaa kol dee dahab saafiya laga samaynaya fido saafi o markaasa maxaa dhacaysay in kolkol dahab maqshuusha oo naxaasiya waxyaala laguma soo daray ama fidadee maqshuusha ayaa lacagtii lagaba soo samaynaya dadkii caadigaa waa isla wasan waa sidii shakligu waa mid uun laakiin raggii dee khibrada ulahaa lacagaha waxaan ka shaqayn jiray ee sinaacadooda ay ahayd ayaa bal kaabashada iyo taas bay ku garanayaan waxaan inuu yahay wax maqeeshi oonu saafi ahayn oo kale taas baa naqdigu ahaa lagu kala sooco macaadinta kide markaas dee zaaifka ama dee aan hagaagsaneyn iyo tahagaagsan imaka halka naqdigu axaadiistii dee dadkii ilaahay khibradaasi ay ku kala saaraan fabayanuu way caddeeyeen binaqdihim naqdigoodii waxay ku caddeeyeen waxay ku caddeeyeen fasaadaha waxyaalaha dee akaadiibta fasaadkeeday caddeeyeen ay soo saareen inay mawduucto rasuulka ilaahay o dhan hebel la samaystay weliba iyagoo garanaya dee ruuxii sameeyey naxwu abi cismata wadalika naxwu abi cisma ama raggaa waxaaba kaba mida min abu cisma oo kale abu cismahani waa nin qaadi ahaayo marwo ayuu qaadi ka ninkaa qaadi noqdayna weliba cahdigaa hore waa nin caalimo ayuu ahaa bal waxaabay odhan jireen nuux ibn abi maryam nuuxuljaamic bay odhan jireenoo cilmi iyo waxyaalo badan buu kulansaday iyo dee umuurtan uu inoo sheegayo qoladana ugu nisbeeyo markaasay barhkood idhaaheen ba jamaca kula shayin la macnaa wasfi kastoo fiican waa laga helay waxaan run ahayn jamaca kula shayin ila sidqa nuuxaas beeg wuxuu yihi wa min qaadiyana naxw abi cisma id ra-aa markuu arkay alwaraa dadkii zacman waa fima zacm wey suu isagu sheegtay na-aw iyagoo ka dheeraaday can ilqur'aani qur'aankii ka dheeraaday ayuu faftara abuurtay lahum iyaga xadiisan xadiis fii fadaa'ili suwari suuradaha fadligooda ku tacalluqsan ayuu abuurtay oo can ibni cabbaasin uu kaba warinayo fa bi'sa waxaa xumaaday mabtakar oo waxa uu samaysto macnaa waxa waya ninkan ayaa xadiis dheer buu wariyaa cikrimuu ka wariyaa cikrimana ibnu cabbaas xadiiskaa dheer laga bilaabo faatixada ilaa qul acuudu birabbi nnaas suurad kastoo qur'aanka suuradihiisa kamid a fadli iyo sawaab ay leedahay marka la aqriyo ama fadli ay leedah u sheegaan isagaa la weydiiyo o la yihi waa reer dheer dadkii cikramo la kulmay oo dhan xadiidkan wax sheegaya ma jiraan ibnu cabaasna cid kaloo ka warinaysaa ma jirto ee xaggeed ka keentay baa la yidhi o wuxuu yihi hadal cad eg markaan arkay dadkii oo qur-aankiiba ka jeestay oo ku shuqloomay fiqiga abi xaniifa iyo ibnu isxaaq maqaasidiisa iyo siiradiisaasun ku shuqloomay ayaa dejiyay si aan dadka qur-aanka ugu soo dabaalo oo dee dadkii aan qur-aankii u jeclaysiiyo oo ay u akriyaan bal taasba weeyaan waa kaa tadaa saas oo kale alxadiisu xadiiskii can ubayin laga warinayay macnaa wuxuu leeyahy waa xadiis dheer oo ubay ibnu kacab lagaba wariyo isaguna quuradaha qur-aanka mid mid fadli gaara udhigaya ictarafa wuxuu qartay raawi raawigiisii bilwadci dejin weliba arrin la yaab lay ahayd oo kuba sugan oo sidii uu dema lagu ogaaday nin maysaro la yidhaha baan filaya ayaana xilkaa weyn isa saaray oo xadiidkan ayaa nin uu kaba ka maqlay oo uuguba warama maysaro lamaray muamed ibnu ismaaciil baa la odhanaya bal markaa nin baa u sheegay oo markaasuu ku yidhi xadiiskan miyaad ka maqasho sheekh baa ii sheego bu ihi sheekhina wuxuu yihi uu sheego dee hebel baa ii sheego uu tego wuxu uhi man xadasaka bih deetuu yihi xadasanii rajulun bilmadaa'ini wahuwa xay nin madaa-in jooga ayaa ii sheego waa nooliyey halkii buu tegey ninkii buu ukacay waa u safray man xadasaka bu ihi deetu isaguna xadasanii sheekhu biwasit magaalada wasit lailaa nin jooga ayaa ii sheegay waana nool yahay kiibuu ukacay kii markuu tegeyna sheekh basre jooga ayaa ii sheegay buu yihi waana qolaynkaa kolley ahla zuhdigaasun ahaa kiina waa u tegey isagiina wuxuu yihi waxaa ii sheegay nin cabaadaan jooga cabaadaanna waa meel basra u kolley malaa shadal carab ay u dhaxayso dhinaca eraan waa eraan be tii markuu u tegey magaalo macruufana way ahayd ayuu ninkii intuu kaxeeyey ayuu aqal geliyey qoom mutasawifiii ay joogaan oo nin sheekina laba joogo suu yihi ninkan ba aniga ii sheegay sheekhibu ku yihi ya xadiiskan aad ka maqashayo wuxuu yihi cidiimay sheegine markaan aragnay dadkii oo qur-aankii ka jeestay ayaanu u dejinay si aan qur-aankii dadka u jeclaysiino ninkaa waxaa dhici karta safarkaasi inuu saddex bilood ka qaatay soo arrintaas uu taxaqiijiyo uuba dabagalo waa ku sheegayana bal markaa taasna waa jirtaa in fadaaisha ee bal markaas oo isaguna wabisa waxa xun maktarafa wuxuu kasbaday marka wuxu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa kullu man shaksi dhammaantii oo awdacahu wadeeca dhiga xadiidkaa dheer ee fadaaisha suuradaha qur-aanka suurad suurad u dhiganaya kitaabahu waa kitaabkiisii tafsiirkaa kuba sheegay ama dee kitaab kale oo fadaail qur-aan ba u dejiyey kulla sheegay kal waaxidiisa ninka waaxida la yidhaha waaxidna waa nin kuyadiisa abulxasanka oo cali bn axmed ayaa la yidhaahaa haddaan de adigu baan cali ibn axmed markood cali ibn xasan baaba dhici karta lakin cali inay dhigaan cali ibn axmed baaba la yidhaha waana mid reer maysaaburayo oo xagga madhabta shaaficiya laakiin mufasirna u ahaa nin naxwiyana weeyo muarifo kolley culum kala duwan kulansadee cilmigan xadiidka oonu dee saa ku ahayn mooye kutub tafaasiirana waa leeyo imika waxa weya basiid iyo wasiid iyo wajiis uu ku kala magacaabo kala waaweyn buu leeyo dee barhkood maanta ay madbuuc yihiin bal markaas ay madbuuc yihiin ba de mid ahaan waxaana dhici karta hazali imaamkii hazali kutubtiisa fiqige wasiid iyo basiid iyo wajiis uu ku magacaabay waayo in yar buu kaba yar horeeyey nolol ahaan waa kusoo gaadhay walow aad uu khazali uba yaraa ee la kulan taasi kolley ma inaanay dhicin ba suurtagale waaba halkuu magacyada kaba qaatay ee saddexan kitaaba dee fiqiga uu leeyahay haddaba bal kitaabkaa wey waaxid un maha sacrabi iyo zamakshari iyo baydaawi iyo kutub kala duwan ayay dhacdaa barhkood markay suuradda dhameeyaan bay in ka soo qaadaan xadiiskii oo suuradan ku tacalluqsanaa kuwa bilowga hore suuradda markay bilaabayaan bay dhigaan markaa raggaasna kutubta axaadiista ay dhiganayaan intooda badani waa noocyadan dee waxyaalo jiraa way jiri laakiin intooda badabani waa noocyadan oo kutubtaa tafsiirkana waa umuur ay tahay ruuxu inuu baraarugo waayo ibnu kasiir oo kale ayaa u mudan oo isaga kitaabkiisa taa kaba dhawray aada ugaba dhawray laakiin raggaa kale kutubtooda way dhaceen in waana kaa dheer o kolba in soo gooseen oo yarin yar kol fadaaisha qur-aankan maqlayna qayb kamida axaadiistaas baa asal u ah walow dee axaadiis kala duwan oo fadaaisha suuradaha qaarkood usoo aroortay ay jiraan oo xataa suyudi mualaf gaara uu kuba leeyahay nadmi gaarana uu kuba leeyahay oo saaxibu nail amani uu sooba naqlin jiray yar uu yar kooba suuradaha fadli gaari uga yimi bal taas baa jirtuu leeyahy markaa raggaasi haddaba mukhbiun ninkii saa yeelay waa gafay oo sawaab dariiqi sawaabkaa sawaabkiisibuu gafo sababku waa waxaa laga dheeraada kamuu dheeraan way wakulu way de ninka kasoo degta marka kitaabkiina dee kolley naqsi bay kuwa tahay in waxyaalaha mawduuca la dhigay bal iskaga jira way kutubtaa tafsiirka markay taa noqoto kolley waxyaalo badan baa jira imaka halkan aanan yar qaban karahayn ee waa eegan doontaan ee weliba maanta hawsha waxaa yaadan jiray xagga taxaqiiq tacliiqan sheekhu leeyahay maxmuud rabiic oo kale ayay akhtaayar kala duwan hadda matiga akhtaartaasi ma arkayaba ayay dhacday waa tacliiqay inta badan dhacdaa hadalkan uu soo naqliyee dheer ee imika uu marka hore soo bilaabmay cana abifarisda kaba soo bilaabmay safxada hore ilaa safxada labaad bal haddaan ku yar laabmo xataa safxaadkii a meel yarta tahay safxadda boqol iyo labaatanaad markuu sheegayay hada tafsiru istilaaxan markuu dhigtay ayaa waxaa halkaa ku yaalay waa haamishka itiniin markuu qabanayo sadarka labaad wa huwa ayضa alxau walisqaad halkaa khadu khada ayaa dhibicda ka masaxaysa alxau walisqaad weeyaan oo wadaca macnaa xadahu waa dhigay ama waa ridayba weeyaan oo iminka laftigu waa xadi halkaas dhima laha taas marka safxada kuwa xigta boqol iyo koob iyo labaatan wuxuu dhigayay hadaluu soo waday cibaare ibnu salaax haddana kolley inta badan hadalkan xaafid ibnu xajar baa wada leh uu sooba naqlinayo ama toosa uga soo naqliyo ama nukadkaa kala soo naqliyo hal nawawiye xataa hadalka nawawi barhkood xaafid baa markii hore soo naqliye laakiin safxadaas boqol iyo koob iyo labaatan haamishkaa soo bilaabmay safxada ka horreysa kasoo bilaabmay saddexda ayuunbaa wadee wuxuu soo wadaa markuu soo gaadhay sadarka bal xagga hoose haddaa ka tirisaa sadarka shanaad bay tabay tirmidi baa wuxu uhi saaltu aba maxamed yani cabdillahi bn cabdiraxman bal xadiidka ayaa faqultu lahu man rawa xadiisan wahuwa yaclamu ana isnaadahu khada aw yakaafu ama yukaafu halkaa awda wowdaan jirin waxaa cibaaradu ay hayd dee tirmidiba sunantiisa kuba sugan hadalkani tirmidibu ku jiraayo xaafid xajarna kitaabkiisa kuba suganye wowdu ma jirta an yukhaafu an yakuna dakala fi hada alxadiis oo ujeedada xadiidka ninka wariya uu arkay sanadkiisa qalad inuu dhacay miyuu gelayaa man xadasa cani bixadiisin taas miyuu gelayaa tirmidi maya daarin waxdidkaasi ma gelaya oo ninka xadiis aan asal lahayn warinaya halkaasi an yukhaafu un weeye bal ansurna safxada kuba xigta safxada baa waxoogaa yar jiraan waayo kaley dee kitaabkii ma garan karo xataa dee ilaaba garan isku inoo dee kitaabkan bal wixii ina yar dhaafo maaha kolley bal marka haamishkun aan wadno sadarka shanaad eega horta qultudaas xaafid ibnu xajar baa leh cid kale ma laha qultuda uu dhigtay sadarka afraad sadarka kuxiga ayaa waxaa ku xigay bacd axaadiisi bitafarudi bacdi ruwaati saaqidiina biha wa kawni kalaamihim halkaa hadalka xaafid waxa wa yakunu kalaamuhum haddii kale ismaba qabanayo hadalku halkaa wakownka uu ka dhigtay masarka iya baa lagu kordhinaya wayakunu kalaamuhum maxmuulan cibaaradu waa taas sadarka kaa midun uba dhexeeyo lam yastaxdirhu waa ibnu jawsi buu ka hadlaya hadaladiisiisa ee qaladku ugaba yimi lam yastaxdirhu xaalata talaquf baa idiin taala ee sababku waxa weeye xaalata tasniif in la yidhaaho oo tasniif bay noqon adigu sadarka kusii xigana halkan aladi taxmilu fi targiib aladi yaxtamilu ama wadaciif aladi yuxtamal halkaa ya kalaa ku kordhayso yaxtamil ama yuxtamal bay noqon axaadiistii saxiixayd ee uu kuba sheegay nasaa-i kitaabkiisa markuu dhigayana waxaa kaba mid a iyo xasankahayd xadiiskii salaata tasbiix wa ka xadiisi qira'ati ay dikri bu yihi dubra salaat halkaa eg qira'ati ay dikri halkaas sababku waxa weeye waa xadiisa saxiix oo nasaa-i wariyeyba oo isagu yihi waa mawduuce wak bal haddii dee bacdilacayma saxiix yeele xaafna waa kasan saxiixa leh wa ka xadiisi qira'ati aayat lkursiyi weeye halkaa dikriga taala waa kursi oo